idaacadda warsankeeda amaasan deegaanada weyjikeeda nabadgelyadiisa ku eegnata warbarobalen ama kudiraan xaaladiisna okayo jarta saaa ka yihin weydiaad su-aalada website waa jarow deegaanada oo eesadaas hadda wariibo raxnullah kubahi jarta oo ciidamada kubixin jiraan
haye maylika micnaha kubahogaas rab dhowr iyo weliba iyo hasku kubeen deegaanadaas ciidamada ethoobia
saabtaan kubeen kolley xaalad milatariyo rab dhowrnaa kubeen buurxunna kubeen waa dagaalay kudhihina male ciidamada oo soomaalida iyo ciidamada ethoobia hoos garabsado iyo deganaayen lamaada meelodba si toosay aan kubeen iyadoo xaalad milatariyata
marka lamada deegaan xaalad military ahaan lahan ku bahay marka way ku yaaba intii marlamaad ciidamada dawladda iyo galantaa ka dhigaan deegaankaasay
ha xaaladii oo tan kubeen oo hoolaji on dhamaata diibaanka nagadaayan boosas iyo diibaanka nagadaayan hoolagiyo hambeena dhamaysdaayan kabacdi boosaskii oo deganaayan diibaanka nagadaayan diibaanka nagadaayan taasayse kasuurta galaasa maadaama deegaanka rabdhuule oo kale markilaha ku qaada waliban dhigante degmo oo kale de magaalaeedun wiimo marba haddii al-shabaab galanta ka dhigta si ankasuurta galaasa intiisi sahlan al-shabaab isigu kubiidaan may suurigal ah markii horeba markii horeba faataxamuqubana ciidamadaba oo meelantiasafoolleyn askawajahnin ogaadeen kufukurooren sida yooba ciidanka yaakiidhow hobleerdad jooga meeyob kukaninayan howlgalla baleeren oo xaalad milatariye yaa yalaan kubahi howlagaasa la fuliye howlagaasa la fuliye howlo muhiima ee marka wabacdeen hatana walka nagadaasado degmada rabduur runta u degmo rabduur iyo buurraxole diba garanta dawladda hangalaasa marka howlaga waba habjirama muddadii iyo kasugnaayti ciidamada dawladii weli baahan ethoobiya deegaanka mise rabdhuule iyo kusugnaayeen magaalada santihayti hadda marka haddiisian ku bateen way kayaaba intii magaaladii naqata magaalo oo lakushal barka ay islamarkaasina ay hortuulin naqata okay magaalada runta wantay ciidamada dawlada garanta ka haayeen dhashantisodhanhaykime ee wadasi marka haddii oo burburiyaan argaan unag dadkii dhasii soogan hatan wadaseelay laakiin may falaan hadii ilaahay may falaan sidanka dhaqsiyaa badan hoolan oo ciidamada hambeen hadii oo abdiran sidanka dhaqsiyaa badan abdiran lafade difantinka nagadan waay al-shabaabka halaayo kolley saxaan leh masuubiyaan leh ilan deegaan deegaankan wa marba haddii ciidamadaas iyo ku baxeen ee deegaankaas geega waliba la argaaya ama warar sheegayan intii deegaankaas dad ciidan tir badan iyo ku bari kaceen dadkii ka heli oo al-shabaab markaasay iyo hadda dhibaatoyn jeysadan ay ku mas-uul erantaasay maadaama ciidamadaas iyo ku kaheen deegaankaas mas-uul ku hayeen shacabkaas islamarkaasina amni shooya sugaayeen
dadka meelo ka heli dadka meelo ka heli dad ganacsata oo markii horeba meelkaas isku dhamaraayeen shacab caadi isku he hataa masii oo ganacsi ahaan bahaayaan deegaanadii usoogan dhamaraayo masi bay dhawaan jeedaan daqabdaanba dhablatahay mee unina madhabaana iyoona markaasay madhabaana ganacsi oo shacab isku haayaan dadkii taageeraha dawladda ahay oo dhinaca dawladda ahaayeen dawladaba kala jireenna dadka una neelijar oo bacdeen waladhibaata kudhiya umale dadkii neelijari waaba neelijaraan haa kalena aala ganacsada ahay oo dhamaraayo walaa iyo kasuubiyaan laakiin wala dadka suubi si mas-uuliyadiis gaale deegaanihii degmooyin markaas badan yaa al-shabaab in muddo iyo go-doomiyeen marka hadda saasiin suurta galaasa mar haddiisin deegaankaasi nagata intay marlamaadka nagatan in dhaqdhaqaaqa magaalasi nagata tii horey iyo markaasi iyo hayti gobernadkiyo wadan baba abjarafadahayn ujeedadayna way ku aha su-aalayadan nagatay marka gobernadkiyo wadan ba abjarafadahayn wadooyinkiina waa furafadahayn go-aankayno kaatay marka haddii isin meel ku bataan ismarkaas iyo lawareegaan haddina isin ku biidaan way ku yaaba intii arantee naqata kuba hagalo kuba haganoo islamarkaasan iyo naqad al-shabaabta iyo xoogaysata islamarkaas dhaqaalihiisin degmadaas mis deegaankaas yaala iyo horan qaato iyo weliba hubkii iyo weliba iyo horan sii kobacsato horeyn kata
sidaba waybu ahaa nalal nalal hadii shirinyin nalka way hashadeeyey matoor hashadee motoorka hashada umada nalalkii la hadada jidibiya gurta jidibiya gurta nalalka way kufayday motoorka intaa damido kufayda motoorka hadii adiiku damido nalalka mashadanaadeen basi motoorka inkuwinaya go-aankayna weyantiuna damiyan qorshaha howlankuweynokaase gudoomiye haddii ciidanka etoobiya oo markaasay iskaaladahayan koonfur galbeed iyo weliba dowladaha iyo al-shabaab iyo deegaanka bahan selikiyaw intii guud ahaan al-shabaab laguku tirtiro deegaanada boqol mayb waa deegaanada boqol saldhigyo weyn oo haysadaha jiraan saldhigyo oo meeliyo saldhigyayiinha jiraan saldhigyadiiyo haddii laku baabi'i lanka haddii meeli khaasi hay laku dumi meelus degan male khaasiyo lahaaya laku baabi'e wabacdayn laamo yaro meelo ka rooreen yaa yaa duulaanjo yalaka gacde khaaski isuga haya dami lafagaan khaaska oo bal dami nalio sugnaadaya male saasa xaadas shacabkii dhowaan markaasa kubarka ayay haddana kiinqaada deegaanka goofguduushool ee gobolka baay ku tirsanay shacabkii hakubahi deegaankaas islamarkaas baydhabo hadeeri waliba sheegan intii iyoon ka nagadaan maadaama iyo horey in la shaqeeyaan ciidamada koonfur galbeed dowladda dhexe shacabkii kubahi deegaankaasay rabdhuuro seereedlahan ka naga doona maadaama horey biyo aan haysana meel iyo ku bahaayeen okay shacabku isuge shacabku isuge markas kaba kansabur kubay markasti lahadalahayna lahariirahayna may diyaaranhayiina mar alla madilac kanagada ubantay hola kunagadahayan olisiyo welilayan diyaaranhayiin kanbuur hamlaha kubay oo geeka kubayina usiina saas oo kale diyaaro xulufada oo aata lamantan oo shabaabka oo meelaha galeen oo madilac kubay kooyeen intii walwiin hayn dareensiyin iyo naftiya dareensiyin
degmada ada markaasi hadda gudoomiye ku-xigeenka intay degmada waajid ee gobolka boqol ee sida la ogsiiyey shacab ciidan tir badan yaa markaasi ku nool islamarkaasina go-doomiyen ururka al-shabaab deegaan deegaanadan iyo geega al-shabaab qabsadeen shacabkii ku barkacay yaa deeri degmada waajidhaano ku tirsan shacabkaasi saameynsi ee kuwa lada korta dadkii horey inka dhibaataysnaa iyahaan hadda deerin
shacab badan oo oo buurraxuleyo kuway jiraan oo weejidha galay hordaama shacab badan iyo buurraxul iyo weejid deganay runta oo godoomis badanna jira kolley adiiba dareema korta dareema korta adiiba intaas bulshada meelinisa kooyan oo wadooyin soo nijirlayan adiiba ku dareema korta hase ahaatee biidnillahi kariim waa asnaha afjar maa insha allah gudoomiye inka dambeyntii shacabka oo isin deegaanadahan ku baahsan weliba aan baahayin kalsooni intii ka abuurada se isin kalsoonadaan ciidamadan shacabka se isin kalsoonadayan oo isin iska halaayi koran deegaankan dowlad maku baa kortay waa in la shaqeyna sakeero koran
shacabka sidiiba shacabka deegaanadan hasaa baxeen waa shacabun na garab teegnaayo siri ogni garab teegnaayo hataa way jireen dadka qoriidii wedan oo nimankan jeelayna markasta garabtaayna suranyiin kalsooninaninka qaba haddana hoobun kanagadaana sidi oo kale layna iskanagadaana waliyo isgarab teegna hadi jeer meel kasta baan isdhahaane markasta hili hoosi baasni baasurnaayen haddana kalsoonidii maaba dhugna weliba dhugna xaaladda kuwar dhabaan la socodkiina sheegnay xaaladda hatawnan bahaa sheegnay wabacdeen masiiban kanagadaana haddana niilanagadaayeen kalsoonaadka quruntii maabalayoon ciidan mahadsiinkaasi weliba gudoomiye ku-xigeenka degmada waajid ee gobolka boqol ado cabdiraxmaan jugle oo isniin ku warbiyaya deegaanadinka dembe ee markaasi ay ciidamada dowladda weliba haan amazon gaar ahaan ethoobiya ay markaasi oo banaayan haayeen rabdhuure weliba deegaan kale markaasi boordhaxonla waa ciidankiinka mahadnagaan gudoomiye sida feelaadaniin la xiriirti